xaaladda abaaraha ee ka taagan guud ahaan deegaanada gobolka awdal ayaa ah kuwo ay ka soo yeedhaysay qayladhaan xooggani waxaana markii u horreysay maamulka gobolka awdal ay ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah oo dadkaasi gurmad loogu sameeyo waxaanay ugu baaqeen ganacsatada gobolka awdal xukuumadda somalilan iyo hay-adaha samafalka bixiya inay dadkaasi la soo gaadhaan gurmad deg deg ah taasoo guddoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleebaan ramaax oo la hadlayay warbaahinta uu sheegay in abaartaasi ka jirta gobolka awdal ay u dhinteen afar qof oo iskugu jiray haween iyo cab wuxuuna ku tilmaamay dadkaasi inay ahaayeen reer guuraa abaaraha ku waayey xoolihii ay haysteen islamarkaasina magaalooyinka u soo hayaamaya maantu ay bishu tahay shan iyo toban runtii anoo ah guddoomiyaha gobolka awdal waxaan ku dhawaaqnay xaalad emergency ah iyadoo xaaladii abaartu ay isu bedeshay awal xoolo iyo ayay maraysay hase yeeshee ay timi dhimasho bini aadam waxaan ku dhawaaqnay in cid kasta ay joojiso howlihii caadiga ahayd ee xataa ka socday gobolka in loo gurmado dadkaasi dadkaas oo hayaan xoog lihi uu ka soo socdo xagga xeebaha oo xilligii kulayluhuna uu ku bilaabmay xoolaha iyo dadkaba ay nafaqodarrayso waxa ay soo gaadhay in dhimasho naloo soo xaqiijiyo muddadii ugu dambaysay saddexda maalmood ahayd runtii waxaan la tacaalaynay dadka ka soo baxaya xeebaha oo dhanka oogadawun qabowun soo raadsanaya xaaladdaas ayaa runtii lagu soo korodhay waxaanaan ilaahay ka rajaynaya in cid waliba ay gacan ka geysato hadday tahay xukuumadda hadday tahay dadweynaha gobolka hadday tahay dadweynaha kale ee reer somalilan ama qurbajoog ha noqdaan ama ha noqdaan ganacsadayaal ama degeljoog ha ahaadaane dhammaanba ganacsatada somalilanna waxaan ugu baaqaynaa inay xaaladdaas gacan degdega ay ka soo geystaan
dadka ilaa hadda ku dhintay ee laydiin soo sheegay ee laydiin xaqiijiyey tiradoodu imse ayay gaadhaysaa ilaa ilaa hadda afar qof baa naloo xaqiijiyey afarta qof maxay kala yihiin baa laydinku sheegay laba caruura islaan iyo oday marka goobta ay ku dhinteen iyo halka ay ku dhinteen laydin sheegay waa goobhee deegaanada ugu daran ay dhimashadu ka dhacday dadkaa soo qululaya meeshu xeebta marka laga soo baxo waxa weeyaan meesha la yidhaahdo fadhixun ilaa qulijiya dhexdooda xaashim sheekh cumar good v o a boorama